Wasaaradda Beeraha iyo Xanaanada Xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho caasimadda dalkeena Soomaaliya ka daahfurtay mashruuca adkeysiga nolosha miyiga daahfurka mashruucan ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk Soomaaliya mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha beeraha maamul goboleedyada dalka iyo qeybaha kale ee bulshada gobolka Banaadir Axmed Cali madaxa mashruucan ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay mashruuca taargetka ama gruubka la rabo maaragtay in la taarget gareeyo waa ilaa iyo soddon kun oo qoys in taarget gareyna waxayna iskugu jiraan labaatan iyo toddobo kun oo maxaan ku irahdaa small scale producers ama maaragtay dadka beeraha waxsoo saarka yaryar maaragtay ka shaqeeya oo haysto dhul beereed gaarayo ama ka yar laba hektar iyo wixii ka yar macnaha dadka wax ku beerto oo noloshooda kasoo saarto waxaa kaloo ku jira iyagana sidoo kale i d pska ama dadka barakacayaasha iyagana dhul yar haystaan waxaa kaloo fiirina maaragtay dumarka guryaha ay mas-uuliyiinta ka yihiin macnaha dumarka ama ay dumarka heer householska ka yihiin iyo sidoo kale curyaamiinta ayuu isagana fiirina wasiirka wasaaradda beeraha xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo daahfuray mashruuca ayaa sheegay in mashruucan wax badan ay ka tari doonaan baahiyaha ay qabaan xoolodhaqatada iyo beeraleyda dalkeena soomaaliya wasaarad beera ahaan iyo guud ahaan soomaaliya dowladda soomaaliyeed waxaa farxad noo ah runtii maanta halkan inaanu ka dahfurno mashruuc kale oo muhiima oo nolosha dadka soomaaliyeed ee danyarta ah loogu talagalay in lagu lagu hagaajiyo iyo adkaysiga ay dadka soomaaliyeed ee danyarta ahi u leeyihiin isbeddelka cimilada sidaad arkayseen presentationkii halkan laga jeediya aad ka arkayseen mashruucan wuxuu dadka danyarta ah ee reer miyiga ah ee tuulooyinka iyo baadiyaha iyo magaalooyinka yaryar ku nool ee beeraleyda iyo xoololeyda ka caawin doonaa sidii noloshooda loo hagaajin lahaa sidii wax soo saarkooda loo hagaajin lahaa sidii u adkaysigooda cimilada loo hagaajin lahaa ayuu ayuu ayuu wax ka tarayaa waxaa loogu talagalay ilaa soddon kun oo qoys in uu gaadho mashruucan oo socon doona muddo sideed sano ah ayaa waxaa lagu caawin doonaa beeraleyda iyo xoolodhaqatada dalkeena soomaaliya